xildhibaan bedel ciise cawaale xildhibaan bashiir axmed xuseen
siddeetan iyo sagaal xildhibaan oo baarlamaanka galmudug ayaa maantay codka u qaadayay saddex murashax oo usoo istaagtay qabashada xilka madaxweynaha galmudug waxaana codka oo qarsoodi ahaa wareegii koowaad haray rofeor cabdulqaadir maxamed shirwac halka wareegii labaad ay u gudbeen axmed ducaale geelle xaaf iyo axmed shariif cali hilowle xildhibaanada galmudug ayaa gudagelay wareegii labaad codkala siinta murashaxiinta miiska saarneyd kuwaasi oo kale ahaa axmed ducaale iyo axmed shariif ha yeeshee waxaa konton iyo afar cod kursiga madaxweyne ku xasiliyey axmed ducaale geelle xaaf halka axmed shariif uu ku haray soddon iyo afar cod guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug cali gacal casir ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashadii maanta ee ka dhacday degmada cadaadood axmed cali ilowle waxa uu keenay waxaa u codeeyey soddon iyo afar xildhibaan soddon iyo afar cod ayuu helay axmed ducaale xeef waxa uu helay konton iyo afar ayuu helay oo cod hal cod oo ka mid ah waa xumaaday sidaa arkayseen sidaa darteed ayay waxay ku noqdeen siddeetan iyo sagaal cod waxaana guusha ay ku raacday axmed ducaale
axmed shariif cali hiloole waa murashaxii laga guulaystay waxa uu soo dhoweeyey natiijadii ka dhalatay doorashada waa la iga guulaystay axmed ducaalena waa guulaystay insha allahu tacaala waxaan codsanayaa dhammaan intii u codaysay madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf iyo intii ka codaysayba idinla shaqeeyaan ayaan ka codsanayaa aniguna waan waa la shaqayn doonaa haddii allaha waddan ogolaado waayo wax aan wada leenahay ayuu ku guulaystay hambalyo hambalyo hambalyo ayaan leenahay
madaxweynaha cusub ee la doortay axmed ducaale geelle xaaf ayaa khudbadii la siiyey ka hor loo dhaariyey xilka madaxweynaha galmudug ee loo doortay hase ahaatee waxa uu hadalkiisa kusoo qaatay in deegaanada galmudug uu xasilin doono islamarkaana uu ahlu sunna wadahadal nabadeed la geli doono waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay magaca ilaahay in aan xilkayga u gudanayo in aan xilkayga u gudanayo si daacad ah si daacad ah oo danta diinta dadka iyo dalku ku jirto oo danta dadka diinta iyo dalkuga ku jirto dhowrayana dhowrayana dastuurka dowlad goboleedka galmudug iyo kan qaranka dastuurka dowlad goboleedka galmudug iyo kan qaranka iyo shuruucaha kale ee dalka u dhigan iyo shuruucaha kale oo dalka u dhigan wabilaahi towfiiq sidaan horeba u sheegay aniga ajendahayga ugu weyn wuxuu noqonayaa horta mahadnaqi waa intaan ajendahayga ugu weyn ilaahay idankii waxaan ka rajaynayaa inaan u qalab qaadanno inaan xabad dambe galmudug ka dhicin nabadayn iyo dib u heshiisiin iyo galmudug iyo hareeraheeda iyo xuduudaheeda oo dhan ilaahay saasaan ka baryahayaa wayna noqon doontaa ilaa ilaahay idankii oo ahlu sunna aad iyo aad baan maaragtay u soo dhawaynaynaa walaalaha iyo waa u baaqaynaa inay loo yimaadaan oo nugula shuraakoobaan dowladdan cusub oo aan dhisi doonno ilaahay idankii intaa waxaan ku darayaa dowladda federaalka iyo beesha caalamka waxaan ka rajaynayaa inay gacanna siiyaan oo aysan gacmaha naga laaban sidii hore u dhici jirtay oo kale waxaan leeyahay golaha wasiirka arrimaha gudaha oo nala jooga iyo wasiirada kale iyo xildhibaanada kaleba war noo gollada waa liidanaye wasiirka arrimaha gudaha dowladda soomaaliya cabdi faarax juxa ayaa hambalyo kadib madaxweynaha cusub u sheegay in looga fadhiyo midnimada dadka reer galmudug iyo dhammaystirka wadahadalka u dhexeeya ahlu sunna iyo galmudug
waxaa horyaal madaxweynaha cusub oo loo doortay shaqo aad u adag waxaa ugu muhiimsan inuu doono dhinaca kale ee galmudug dhuusamareeb iyo hel sunna oo wadahadalkii uu hadda lagu soo kala yimi waa muhim in albaabka nabaddu uu furmo maanta laga bilaabo albaabkeeda la furo la raadiyo dadkaas sidii loo midayn lahaa sidii adeega bulshada loo sugi lahaa ammaankana loo meel marin lahaa dadka ku bahoobay maamulka dowlad goboleedka galmudugna loo midayn lahaa mar kale waa hawl aad u weyn waa mas-uuliyad ay tahay inay dhammaanteen aan ka wada shaqayno dowladda federaalka iyo beesha caalamkuba arrintaas qayb weyn ay ka qaadanayaan waxaanu jecelnahay inaanu wax ka fududayno wixii wada hadal ah iyo dib u heshiisiin ah oo arrintaa ku aadan waxaa la joogaa xilligii hore loo socon lahaa maalmihii madoobaana laga gudbi lahaa gacmahana la isqabsan lahaa wada jirna wax lagu raadin lahaa waa mas-uuliyad marka aada u weyn dhinacayaga ayaanu qabanaynaa dhinaciina qabta aan wada jirro galmudugna ha noolaato doorashada madaxweyne xaaf ayaa noqonaysa madaxweynihii labaad ee galmudug ay yeelato laba sano gudahood kadib markii guuleed oo xilka uga horeeyey uu is-casilay ha yeeshee madaxweyne xaaf oo sanadihii dambe soo ahaa xildhibaanadii dowladii dhexe miisaan siyaasadeedna leh waxaa sugaya sugidda amniga dhismaha ciidan tayeysan oo hanan kara amniga soo celinta deegaanada shabaabku ay haystaan sii ambaqaadidda wadahadalka ahlusunna iyo galmudug iyo dhismaha xukumad ay bulshada ku baahi beelaan cabdiwaaxid macalin isaaq v o a cadaado